Hay-adda NBDO ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ku qabatay tababar ku saabsan la qabsiga isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka bacaha. Tababarkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Guddoomiyaha hay-adda NBDO Axmed Diiriye Xalane ayaa ka warbixiyay ujeedka tababarkan.
siminaarada aan qabano ayaan qayb ka mida waaye qaybtaa maantay shalay oo dhallinyarada u qabanay xoogaa maantana waxaan u qabanaynaa raggiina middle age dadka oo dhexdhexaadka ah Een, waxaan ka hadlaynaa dhibaatada ay leedahay deegaanka ay u leedahay dadka bacda een, environmentiga caafimaadka dhinaciisa meel wax walba marka een, waxaan rabnaa wacyigelinta sidin sii doono een, annagoo sii wadi doono insha allah hadda kadib iyo wixii ka dambeeya badi doonaa siminaarada inaad dadkii si- xaafadaha iyo dadka gaarsiisaan ilaa hadal wax ma tiro laakiin adinku haddaad toban qofkiiniba toban qoys oo dhibaatada ele u macneeyo wax badanaa laga faa'iidaa qaar ka mid ah xubnaha loo qabtay tababarka ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarka.
een, isbeddelka cimiladan rabna waxyaabo badan inaan ka faa'iidno Een, si gaar ahaaneed waxaa waaye dhibaatada uu leeyahay bacaha een, deegaankeena waxaa waaye inaa ilaalino annaga ay noogu jirtaa dad waxaa lalaa dadka iyo dalka waxaa waaye dadkooda ayagaa dhisa Een, dhammaanteen waxaan rajaynaynaa dhibaatada ay leedahay bacda waa dareemi karnaa bacaha waxay dhibaato leedahay deegaankay dhib badan ku haysaa waxay dhib badan ku haysaa xayawaanaadka xoolahaynay dhib badan ku haysaa waxay dhib badan ku haysaa magaalada biyaha markay roob do-o meelaha wasaqdoo dhan bac baa wada fadhisa oo qashin ku jiro oo waxyaala ku xirxiran ku jiro cafaayad ku xiran waxyaalahaasoo dhan ay nooga faa'iidaysay siminaarka a- aniga ahaanu iga quseeya xataa bulshadu quseeya macal ilmaha macal xoolaha caafimaadka macal wadankuu xusee oo quseeya ya waa caaf- b- b- siminaar aad u fiican oo wacyigelin aad u wanaagsan wa xagga caafimaadka boqol kiiba boqol roob hadduu da-o hadday biyo noqoto waa meel goday fadhiisanayaan biyo way isxirayaan biyo waxaa ka dhanaa siimow xayawaankiya cabaaya ilmiya xataa gelaaya bahalaa ka dhasha tababarkan ayaa xubnaha loo qabtay u horseedi doono inay wax badan ka fahmaan la qabsiga isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka bacaha